أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان الشافعي المكي رحمه الله تعالى ويبطله ما يبطل الوضوء والردة وزوال المانع قبل الشروع في الصلاة التي تيمم لها ولا يفعل بالتيمم الواحد فرضين بل فرضا فقط وما شاء من النوافل التي دخل وقتها قبل التيمم ويعيد المتيمم صلاته إن تيمم لبرد أو صلى في محل يغلب فيه وجود الماء ويبدله يا فرود غمري وفروضه أربعة الأول النية مقرونة بنقل التراب بأول جزء يمسحه من الوجه وينوي المتيمم استباحة الصلاة مثلا الثاني مسح الوجه طولا وعرضا حتى المقبل من أنفه وشفتيه الثالث مسح اليدين مع المرفقين ولا تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين بل لا بد لكل منهما من ضربة مستقلة الرابع الترتيب بأن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ وحويري وفروضه فروض التيمم بوريسك واجبات كيسي أربعة أفروا waxaanu ku soo dhex jirnay booraysigii iyo axkaamtiisii halkan wuxuu ka gudageli sheekhu habka loo booraysto iyo qofka booraysanayo waajibaadka laga rabo waajibaadka laga rabo qofka booraysanayo waa afar afartaa mid ka mid a hadduu ka tago booraysigiisii ma ansaxay booraysiga hadduusan ansixinna salaaddii tukanayay ayaan ansixay alawalu waajibka ugu horreeyaahi anniyatu waa niyo kow horta waxaa waajib ah inuu niyeysto hadduusan niyeysanoo niyo la-aan uu ku booraysto cibaadadiisii ma ansaxayso booraysigiisii ma ansaxay maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat acmaasha dhammaantood cibaadaadku waxay u baahan yihiin niyo xigmada loo jideeyey niyadana waxaa weeye waa farqan bayna alcaadati waalcibaada maqruunatan xaalay tahay niyadu mid lala xidhiiriyey binaqli turaabi carrada soo guurinteeda niyada lala xidhiiriyey wuxuu ku leeyahay sheekha niyada goormaa la niyeystaa waxaa la niyeysan marka carrada aada soo guurinayso oo dhinaca wejiga carrada aada u soo wadid markaas weeye markaad niyada la imaanayso biawali jusin wa biawali jus-in qaybta ugu horeysana lala xidhiirinay juskaasoo yamsaxuhu juska uu ka masaxayo min alwejhi wejiga xaggiisa uu ka masaxayo markaad carrada soo guurinayso niyadu waa inay joogto marka wejiga qaybta ugu horreysa aada masaxayso wejigana waa inay niyadu joogto haddana labadaa meeloodba inay niyadu joogto waa waajib carrada markaad soo qaadaysid oo dhinaca wejiga u soo wadid iyo marka wejiga aada masaxiisa bilaabaysid labadaasba waa in niyadu labada maxalba waa inay niyadu joogto waajib maxaa la niyeysanaa marka waxa uu niyeysanayo maxay yihiin qofka booraysanayo wayanwi lmutayamimu qofka booraysanayo wuxuu niyeysan istibaaxata salaati salaada bannaysigeedii ayuu niyeysan maalan umahilu waan tusaaleeyaa maalan tusaalayn waa mihaal waa tusaalo ee waxyaalo badanaa la niyeysan karaa mihaal ahaan waxaa weeye wuxuu niyeysanahay salaad bannaysigeeda inuu booraysigan ku bannaysanayo salaadda inuu ku bannaysanayo leannahu salaaddii ma bannaana ilaa ama weysaqaad ama booraysi labadaa miday salaadu kugu bannaanaan kartaa marka taasuu niyeysan liannahu kaana mamnuucan minhaa qabla tayamum intuusan booraysan salaadda waxay ka ahayd mamnuuc falaa takfii niyatu rafci alxadath kuma filla oo ma bannaano qofku inuu niyeysto inuu xadadka waaweyse la-aanta inuu iska kor yeelayo kuma filla taas liannahu xadad waxaa kor yeela weesaqaadka bis weesaqaadka ayaa xadadka kor yeeli kara lianna tayamum laa yarfacuhu tayamumku ma kor yeeli karo xadadka walaa farda tayamumna isaguna ma niyeysanayo oo ma kaafiyo lianna tayamuma dahaara daruura laa yasluxu an yakuuna maqsuudan khilaafan lilxanafiya booraysigu waa dahaaro loo jideeyey daruuro daruura keentay biyo la-aanta marka ma wanaagsana inuu asaga si gaara loola qasdo si gaara in loo niyeysto oo farda tayamum la yidhaah ma kaafinayso mana ansaxayso laakiin madhabka xanafiyadu wuxuu leeyahay waxaa la niyeysan karaa booraysi waajib ah farda tayamum waa la niyeysan karaa uu leeyahy abi xaniif laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay waxaa la niyeysan uun salaad bannaysigeed salaad inaad ku bannaysanayso ayaad u niyeysan booraysigan waajibka labaad athaani waajibka labaad ee laga rabo qofka booraysanaya masxulwejhi wejiga masixidiisii wey duulan min duulin xagga dhirirka waa in wejiga laga masaxo wa cardan min cardin xagga ballacna waa in laga masaxo dhirir iyo ballac intaba xuduudda wejiga dhammaan waa inaad masaxdo dhinaca dhirirka waa ti aanu soo qaadannay meeshaa tintu ay ka bilaabanayso ilaa markaa laga gaaro muntaha daqan lafgarayda ilaa laga gaaro intaas weeye dhirirka xagga cardiga ballacna min aludun ila aludun ilaa wataduludun laga bilaabo ilaa udunka kale laga gaaro intaas inuu masaxo waa waajib hadduu intaa ka kala tago oo wejigii maalan meel dhexe uu ka bilaabo booraysigii oo meeshii loogu tala galay uusan gaarsiinin booraysigii ma ansaxay xataa almuqbili min anfihi wa shafatayhi sankiisa iyo labadiisa faruuryood xataa inta qaabilaysa inta ugu horraysa oo qaabilaysa sanka iyo labada faruuryood intaas xataa inuu masaxaahi waajibu oo sanka meesha qaabilaysa ilaa sanku wuxuu soo geli muqbilkiisu xuduudda wejiguu ku dhex jiraa sanka marka sanka lama rabo dee sidii maaragtaa bi dhexgelis loolama jeedo intaan uun qaabilka ah oo masaxa qaabilaya intaasaa la rabaa inaad maaragtaa masaxdo waxaa la mida faruuryaha markaa isku dhejiso afka afka markaa isku dhejiso intaa bannaan faruuryaha oo bannaanka iska taalla ayadana waa waajib leanna wejigay ka mid tahy intaa bannaanka iska taalla wejigay ka mid tahay laakiin gudihii faruuryaha looma baahno inta bannaanka faruuryaha bannaanka yaallo markaad afka isku qabato intaa bannaanka imanaysa intaa xataa in la masaxaahi waajib athaaliثu waajibka saddexaad masxulyadayn labada gacmood masixitaankoodii way maca almirfiqayn labada xusul micigooda lala masaxo waajibka saddexaad waa in labada gacmood la masaxo ilaa xusullada laga gaaro in la masaxo waajib walaa takfii kuma fila darbatun waaxida darba hadda ulajeeddada laga leeyahay waa bimacnaa naqlun waaxid bimacnaa naqliyaa loola jeedaa darbiga walaa takfii kuma fila darbatun ay naqlun soo guurin waaxidun ee keligiis hal mar in carradii lasoo qaado lilwejhi walyadayn wejigii iyo labadii gacmood hal mar carrada loo soo qaado kuma filla oo tiraa hal maraan carradii maaragtaahay masixii u soo qaaday halkaas maraa ku filan wejigii iyo labadii gacmood ma lagaa yeelay oo maxaa waajibku yahay bal laabudda waxaa laga maarmaana likullin minhumaa mid walba oo wejiga iyo labada gacmood ka mid a min darbatin ay min naqlin soo guurin waa laga maarmaan darbadaasoo mustaqilatin ee gooni ah mid walba waxa weeye wejigana si gooniya waa inaad maaragtaay u soo qaaddo labada gacmoodna si gooniya waa inaad u soo qaaddo oo masaxii carrada ugu soo qaaddo laakiin haddaad tidhaha labadoodaba hal maraa ku filan ma bannaano taasi lamana ogola madhabka shaaficiga alraabicu waajibka afraad atartiibu tartiibin waajibka afraad waa inuu tartiibiyo oo tartiibka waa tii weysadaba aanu ku soo marnay weysadii isagaba waan ku soo marnoo waajibka weysaqaadka waxaa ka mid ahaa tartiib in xubnaha yacni maalan qofkii haddii labadii gacmood weysada uu ka bilaabo wejigiina uu gadaal mariyo ma ansixi jirin booraysigana waa sidoo kale booraysiga hadduu labada gacmood marka hore masaxo wejigana uu ugu daba mariyo ma ansaxayo isagana alraabicu kan afaraad atartiibu tartiibin bian yuqadima waa inuu hormariyo masxa alwejhi wejiga masixidiisa calaa masxi اlyadayn labada gacmood masixidooda waa inuu wejiga masaxiisa ka hormariyo wejiga inuu marka hore masaxo oo uu ku bilaabo wejigaa markuu dhammeeyo kabacdi ayuu wuxuu u gudbi labadaas gacmood waa intaas wey booraysigu ma lahan masaxii masxu ra'sigii madaxa masixiddiisiina ma lahan labada gacmoodna ma labada lugoodna ma lahan masixiddooda booraysigu waa alwajhu walyadayn bis wejiga iyo labada gacmood bis wa yubdiluhu waxaa burinaya booraysigii maa iladii kiyaa burinaya yubdilu lwuduu'a weeseqaadka buri jira waan soo marnay waxyaalihii nawaaqid alwuduu wixii weesada buri jiray oo dhan oon soo qaadanay booraysigana way burinaya waxaa u dheeraada isaga isaga waxaa u dheeraada booraysiga wariddatu diinka bixiddii walciyaadu billaah ayaa burinaysa booraysigii booraysiga waxyaalaha burinaya waxaa ka mid a qofku inuu diinta isaga baxo walciyaadu billaah hadduu u booraystay markuu booraystay kabacdi ayuu diintii isaga baxay bis wey booraysigiisi waa burin wa zawaalu lcaqli wa zawaalu lmaanici kii maanica ahaayuu diidayey oo biyaha isticmaalkiisa diidayey maanica zuulitaankiisii ayaa burinaya booraysiga qabla shuruuci gudagalka ka hor uu maanici ka zuulay fi salaati salaadda intuusan gudagelin ayuu maanici ka zuulay allatii salaadaasoo tayamama lahaa salaaddii uu u booraystay salaaddii uu u booraystay intuusan gudagelin salaadda maxaa lagu gudagalaa waxaa lagu gudagalaa allaahu akbar ra'daas markuu ku dhawaaqo ra'da allaahu akbar markuu gaaro faqad sharaca fi salaa salaaddii waa gudagalay marka salaaddii intuusan gudagelinoo allaahu akbar ra'dii uusan gaarin ayaa maanici ka zuulay maanici wixii u diidayey oo markaa ku kallifay maanic waxaa loola jeedaa wixii ku kallifay booraysiga ayaa ka zuulay oo waxaas ku kallifay maxay ahaayeen maalan nabro iyo waxbaa meela xanuunayee nabrihii waaba u raysteenba intuusan salaaddii bilaabinoo salaaddii uusan gelin ilaaha caafiyey biqudrati illaah haddii markaas booraysigii waa kaa buray booraysigii leannahu cilladii aada u booraysatay way burtay cilladaad u boorayso ma ahayn marad xanuun uu ahaa xanuunkii ilaaha kaa caafiyey intaadan salaaddii xidhan oo allahu akbar aadan dhihin ayaa ilaahay ku caafiyey booraysigii waa kaa buray weysadii aad waa inaad weysada isticmaasho waxaa kaloo la mid noqonaya biyola'aanuu u booraystay markuu biyola'aan u booraystay biyuu helay intuusan allaahu akbar dhihin oo salaaddii uusan xidhan ayuu biyo ogaaday biyuu helay bisway booraysigii waa ka buray booraysigii wuu ka buray qabla ashuruuc fi asalaat allatii tayamama lahaa gudagalka ka hor hadduu salaaddii dhex galayna salaaddii maalan wuu dhex galay hadda kitaabku wuxuu ku yidhi qabla ashuruuc fi salaat intii uusan salaaddii xidhan oo salaaddii allahu akbar uusan dhihin ayaa maanici ka zuulay oo wuu caafimaaday ama biyihiiyuu helay laakiin bacda shuruucna see la yeeli markuu allaahu akbar yidhi ayuu biyo helay maalan allahu akbar markuu yidhi ayuu biyo helay waxaa loo kala qaadi laba mas'alo markaas meesha aad ku booraysatay ma meel biyo laga heli jiraya haaliban sida magaalada muqdisho oo kale meel biyaha in laga helo ay haalib tahay miya mise meesha aad ku booraysatay waa meel aan biyo laga heli jirin sida badan haddii meeshu ay tahay aad ku booraysatay meel sida badan biyo laga heli jiray salaadda ewelba waad soo celin lahayd sooma haddaad salaaddii xidhatay allahu akbar aad tidhi oo biyihii aad heshay meesha aad ku booraysatana ay tahay meel muqdisho oo kale xataa haddaad salaaddii xidhatay booraysiga waa kaa buray leanno salaadan xataa haddaad dhammaystirto mar walbaba waa soo celin lahayd meel sida khaalibkaa biyo laga helo haddaad ku booraysato mar walbaba salaaddii waad soo celin lahayd marka in la dhammaystiro faa'ida kuguma jirto salaaddii laakiin meesha aad ku booraysatay hadday tahay meel markaa biyo aan laga helin sida khaalibka ah salaaddiina aad xidhatay salaaddii waad xidhatay biyaad aragtay meesha aad ku booraysatana waa meel biyoba aan laga helin sida khaalibka ah salaaddaad waad sii wadanay markaas markaa burayso taasoo kale waad sii wadanay labada masalaa loo kala qaadi bacda ashuruuc fi salaa walaa yafcalu qofku kuma samayn karo bitayamumi booraysi booraysigaasoo alwaaxidi ee keligii ah fardayni laba waajib kuma samayn karo hal booraysi laba waajib laguma samayn karo hal booraysi laba waajib laguma samayn karo maalan wuxuu rabaa qofkii inuu ku sameeyo salaad duhurna uu ku dukado dawaafna uu ku sameeyo dawaaf waajiba ayuu rabaa inuu ku sameeyo ama dawaafu rugni hal booraysiyu wuxuu rabaa salaad duhurana inuu ku dukado dawaafkii waajibkaana uu ku sameeyo ma ansaxayo salaaddii duhurka booraysiga markaad ku tukatay dawaafaad rabtaa waajiba inaad gudagasho soo ma ahan isagana u soo boorayso laba waajib laguma samayn karo leanna waxaa weeye waa daruura waa wax daruuraahoo daciifa wey maadaama wax daruuraaha daciifa tayamumku uu yahay awood uma lahan laba waajib in lagu guto awood uma lahan laba waajib in lagu guto waxaa la mid a khudbada iyo salaada jumcaha khadiibkii markuu khudbada akhriyo khudbada intuusan akhrin horta waa inuu soo booraysto ilaa khudbadu ma ansaxayso dahaaro la-aan waa inuu soo booraysto markuu soo booraysto khudbadii uu akhriyo salaadda haddana waa inuu haddana salaadda u booraysto maana khudbadii iyo salaaddii hal booraysi ma ku fila liannahu khudbaduna waa waajib salaaduna waa waajib walaa yafcalu kuma samayn karo bitayamumi lwaaxidi hal booraysi fardayni laba waajib bal wuxuu ku samayn karaa fardan waajib faqad oo kale ah hal waajib ayaa loo ogol yahay in booraysiga lagu sameeyo iyo wamaa iyo ladii kii wamaa iyo ladii kiina booraysiga uu ku samayn karaa shaa uu doono oo min annawaafili sunnooyin ah allatii sunnooyinkaasoo dakhala waktuhaa sunnooyinka wakhtigeedu uu galay qabla tayamumi booraysiga ka hor sunnooyinkii wakhtigeedu uu galay wuxuu doonuu kuwaas ku dukan karaa sunnooyinka boqol ragco sunnooyina waa ku dukan karaa boqol ragco hal booraysi laba ragcuu dukaday waa ka salaamo noqsan laba ragcuu dukaday waa halkii booraysi weli laba ragcuu dukaday waa ka salaam laba ragcuu dukaday waa ka salaam laba ragcuu dukaday uu ka salaam ilaa boqol ragcuu saa ugu dukaday hal booraysi laakiin waa sunnooyin sunnooyinka wuxuu doono wuu ku tukan karaa laakiin waxaa shardiga iyada nafsaddeeda sunnooyinka wakhtigeedu inuu galay qabla tayamum intaadan booraysan sunnada wakhtigeedii horta marka hore iska xaqiiji in la gaaray haddii aad doonayso salaatuduxaa inaad u boorayso salaatu duxa oo sunnaa inaad u booraysato haddaad doonayso iska xaqiiji qoraxda inay soo dhalato leanna qoraxda intaysan soo dhalan salaatu duxa lama gaarin wakhtigeedii wakhtigeedii lama gaarin booraysugana ma ansaxayo salaad in loo booraysto aan wakhtigeedii la gaarin wa yuciidu lmutayamimu qofka booraysanaya wuu soo celiyaa salaatahu salaaddiisa wuu soo celina in tayamama hadduu markii hore u booraystay libardin liajli bardin qabow dartiis oo markii hore qofku wuxuu u booraystay qabow jira qabow jira biyihii xamili waaye biyihii ayuu xamili waayeyo qabow waa dhacaya barafaa dhacaya sidaas awgeed ayuu u booraystay qofkaas waa laga rabaa hadhow salaadaas inuu soo celiyo maxaa yeelay waa linudrati faqdi الnaar allatii yusakhanu almaau bihaa waxaa naadir ah inuu dab uu biyaha ku kululaysto uu waayo waa wax naadira marka salaadda sababta loo soo celinayo waxaa weeye maxaad biyaha u kululayn weysay biyaha maxaad u kululaysan weysay waxaa naadira in la waayo qofku uu yidhaaho daban ku kululaysta waan waayo koronto aan ku kululeeyo biyihii waan waaye inuu yidhaaho waa naadir maadaama dhinacaas ay naadir ka yahay salaaddii soo celiyaa layahay qabowga dartii qabowga dartii salaaddii aad ugu booraysatay soo celi aw amase sallaa uu tukaday shaksigii fii maxallin maxal uu ku tukaday maxalkaasoo yaqlibu fiihi maxalka dhexdiisa uu ku badan yahay wujuudulmaa biyaha helitaankiisa uu ku badan yahay ama qofkii wuxuu ku tukaday oo booraysi uu ku tukaday meel biyaha helitaankeedu u badan yahay sida magaalada muqdisho oo kale oo inta badan biyihiiba laga helo meeshaasoo kale ayuu booraysi salaad ugu tukaday salaaddaas waa soo celina salaaddaas uu soo celin mar walbaba baabu najaasati wa isaalatiha haadaa midka baabu najaasati najaasadii baabkeedii wey iyo wa isaalatiha isaalati najaasa najaasada zuulinteedii ayuu u baab yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala najaasaadka iyo habka laysaga maydho sida najaasaadka loo zuuliyo oo laysaga maydho iyo najaasaadku bal waxa ay yihiin waxa daahirkaa iyo waxa nijaasta ah inaan kala baranno waxa nijaasta ah iyo waxa daahirka ah inaan kala baranno wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala alxayawaanaatu xayawaanaadka wixii noolo ah oo nafba la geliyey xayawaanaadka noolayaasha kulluhaa daahira wixii noolo ahoo dhan waa wada daahir nijaas ma aha wax ilaahayba naf geliyey oo noolo ah waa wada daahir ila alkalba wاlkhinziira eyga iyo doofaarka maahan wاlmutawalida kii ka dhashay maahane minhumaa eyga iyo khinziirka kii ka dhashay maahane aw amase min axadihimaa ama labadaas midkood ka dhashay wuxuu ku yidhi sheekhu qaacido guuduu ku siiyey wixii nafba ku jirto oo nafley ah noole ah korkiisa waa daahir jirkiisa fadalaadku waa gooni fadalaadka laga hadli maayo saxaradii iyo maaragta degadii iyo kaadidii iyo matagii iyo waxaa laga hadli maayo waxaas waa nijaas laakiin shayga korkiisaa la sheegi korkiisaa shayga noolaha korkiisa waa daahir korkiisaas waa daahir ilaa eyga iyo doofaarka ma ahan eyga iyo doofaarka maahane inta kale noolayaasha ah waxay doonaan ha noqdaan waa wada daahir kulligood wاlmutawalida minhumaa iyo wixii labadoodii labadooda xaggooda ka dhashay oo faracii eygii faracii khinziirkii ah aw min axadihimaa ama labadoodii kama dhalanay labadoodii hal mid oo ka mid a ayuu ka dhashay hal mid oo ka mida maca xayawaanin daahir ey iyo neef ari ah ey iyo neef ari ah dhexdooduu ka dhashay wixii ey iyo neef ariya tusaale ahaan dhexdooda ka dhashay waxaasi waa nijaas oo waxaa la haleeshiinaa eygaa la haleeshiin qaybta nijaasta ah ayaa la haleeshiin oo qaacidadaa dhowr goor waan soo marnayo alfarcu yatbacu ashrafahumaa fi اddiini wa akhasahumaa fi nijaasa shayga sidiisaba dhashay oo faraca ah yatbacu ashrafahumaa fi اddiin labadii dhalay labadii dhalo waalidka ahaa kooda sharafta badan ayuu ku raacaa xagga diinta maalan aabbihii iyo hooyadii haddii ay aabbaha iyo hooyada midkood uu soo islaamo mid carruuray isku dhaleen miduu soo islaamay labadoodii mid ka mid ah soo islaamay aabbihiia soo islaamay ama waxaa soo islaamay hooyadii carruurkii ay isku dhaleen carruurtii ay isku dhaleen oo saqiirada ahaa carruurtaas maxaan ku xukumaynaa ma gaalaan ku xukumaynaa mise muslimiinaan ku xukumaynaa haddii aabbihii tusaale ahaan uu soo islaamay kulli carruurta waxaan ku xukumaynaa muslimiin inay yihiin kan sharafta badan u raacay haddii hooyadu islaamnimada ay la soo hormartana carruurtii waxaan ku xukumaynaa inay muslimiin yihiin leannahu labada waalid midka sharafta badan ayaa carruurtu diinta ay ku raacaan labada waalid midka sharafta badan ayay carruurtu ku raacaan diinta alfarcu yatbacu ashrafahumaa fi اddiin wa akhasahumaa fi nijaasa labada waalid midka liita ayay carruurtu nijaasada ku raacaan haddii neef ari ayay neef eya ay isku tagaan ey iyo neef ariya isku tegey waxbaa dhexdoodii ka dhashay waxaa dhexdooda ka dhashay waxay raacayaan eyga xagga nijaasada wa akhasahumaa fi nijaasa wاlmeytatu kuluhaa najisat ila alaadamiya wاlmeytatu baktigiina wixii baktiyey oo yacni meytada waxaa loola jeedaa waa maa zaalat xayaatuh wixii noloshiisu ay zuushay laa bidakaatin sharciya gowrac sharciyana aan ku dhicin gowrac sharciya kuma dhicin neef wax iska baktiyey wey oon la gowricin gowrac sharciga uusan ku dhicin wey wuxuu ku yidhi sheekhu walmeytatu wixii iska baktiyo gowrac sharciga uusan ku dhicin kulluhaa najisatu meytada dhammaanteed waa nijaas wixii baktiyey oo naftu ka baxday kulligood waa wada nijaas xayawaanaadka naftu ka baxday oo dhintay korkoodu waa nijaas dhammaantood ilaa intan laga soo reebay maaha ila alaadamiya ruuxa bini aadamka haddii naftu ay ka baxdo maahan maxaa yeelay nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi xadiiskii laa yanjusu lmu'minu xayan walaa mayitan muuminku ma ku nijaasoobo isagoo nool iyo isagoo dhintay labadaba nolol iyo geeri muuminka korkiisa waa daahir korka muuminku daahir wey marka waxa weeye qofka bini aadamka ah ma nijaasoobayo dhimashada kuma nijaasoobayo wasamaka malaaygi mahane malaaygu isaguna haddii uu dhinto isaguna waa iska daahir dhimashada kuma nijaasoomayo oo malaayga hadda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye kullu maa laa yaciishu fi lbari wax walba oo bariga aan ku noolaan karin ayaa hadda loola jeedaa min xayawaani albaxri waa xayawaanka noolaha badaha ku nool oo dhan oo bannaanka haddii lasoo saaro naftu ay ka dhacayso ee malaayga midkan annagoo aan u naqaano keliya loolama jeedo waxaa loola jeedaan wax walba oo badda haddii laga soo saaro naftu ay ka dhacayso oo badda mooye meel kale aan ku noolaan karin waxyaalahaasoo dhan iyaguna haddii ay dhintaan korkooda waa daahir min xayawaani albaxri walow calaa suurati alkelbi muuqaal eyba ha lahaado isagoo muuqaal ey leh ayuu baddii ku nool yahay badda haddii laga soo saarana waa dhimana dee ey xaqiiqa ma ah leanna eeyaha xaqiiqiga barrigay ku nool yihiin soo maa kan barrigii kuma noolaan karo ey xaqiiqiga maaha muuqaalkiisa unbuu yeeshay mooye ey xaqiiqa maaha marka xayawaanka badda ku nool oo yacni walow xataa muuqaal eyba hala ahaadaan hadday doonaane waxa weeye waa iska wada xalaal waa xalaal wey leannahu haddii ay barriga loo soo saaro naftaa ka dhacaysa kulligooda waa malaay xukunkoodii malaay xukunkoodii ayuu wada qaadanaya waana wada daahir daahir wasamaka malaygii ma ahan waljaraada ayixi ma ahan leannahu xadiis waxaa jiray nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi uxillat lanaa meytataani wa damaani laba meytaa xalaalna loo kaga dhigay iyo laba dhiig laba dhiig iyo laba meyto ayaa xalaalna loo kaga dhiguu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam assamak waljaraad labada meyto waxaa weeye waa malaayga iyo ayaxa labada dhiigna waxaa weeye alkebid waddixaal beerka iyo beerka yaraha labadaas wayuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam labada dhiig oo xalaashana loo kaga dhiguu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam ila alaadamiya waasamaka waljaraada iyo ayixi maahan kuwaas meytadoodu waa iska daahir meytadoodu daahir wa kullu maa shay kasta shaygaas oo kharaja min asabiilayni labada jid oo bini aadamku jidku ka saxaroodo iyo jidka uu ka kaadiyo ruuxa bini aadamku wax walba oo labada jid mid ka mida ka soo baxay najisun waa nijaas wax walba oo labada jid oo bini aadamka midna uu ka saxaroodo midna uu ka kaadiyo wixii ka soo baxa dhammaan waa wada nijaas wuxuu doonaba ha noqdo midabkuu doonana ha yeesho ila almaniya manidii maahan walow naadirba ha noqdo walow naadiran waxa jidka ka soo baxaya wax naadiraba ha noqdo waa nijaas wey kalmadi madidii oo kale walwadi wedigii oo kale waxyaalo maaragta meesha laga kaadiyo biyo ka soo baxa weeye oo manidana aan ahayn oo nijaas ah sidii kaadiyi oo kale ayay nijaas u yihiin walow min daa'irin wa samakin wa jaraad shimbirkii xataa isaguna waa la mid labadiisa jid meeshuu ka saxaroonayo meeshuu ka kaadinayo iyo malaygii iyo ayixii iyo kulli waa la mid wixii ka soo baxa iyaguna meelaha ay ka saxaroonayeen wixii ka soo baxaa iyaguna waa wada nijaas dhammaantood bini aadamka kaliya ma aha ila almaniya manigii maahan manigii isagu waa daahir manigaas isagu daahir wey leanna waxaa laga abuuraa yacni wixii daahirka ahaa bini aadamkii oo kale ayaa laga abuuray ila almaniya manigii maahane wariixa riixdii maahane neeftii oo maniga hadda bini aadamka kaliya ma ahane manigii bini aadamkii kaliya ma aha xayawaanaadka kale manidooduna iyaduna waa la mid xayawaanaadka kale manidoodii iyaguna daahir ilaa manidii eygii iyo doofaarkii ma ahane manidoodi kuwaas waa nijaas manidoodu ama laakiin xayawaanaadka kale manidoodu daahir ila almaniya manigii ma ahane wariixa neeftii ma ahane neeftii dabada ka soo baxaysay ayadana waa laga soo reebiyo waa daahir leanna waxaa weeye waaba aaryo caadi ah wax la arkayo maaha maxaa nijaasba lagu tilmaamaa wax ishu qabanayso maba aha wariixa neeftii dabada ka imanaysay maahane iyadu waa daahir iyo walxasaa dhagixii ma ahane dhagixii isaguna soo baxayey oo meesha laga kaadiyo ka soo baxayey isaguna waa daahir in lam yancaqid hadduusan ka samaysmin min albawli kaadi dhagax isku beddeshay hadduusan ahayn dhagaxaas amaa haddii la xaqiijiyo dhagaxani inuu yahay kaadi intay aruurtay dhagax noqotay markaa waa nijaas markaas nijaas wa nijaasatu nijaasadu halaaثatu aqsaamin nijaasadu saddex qaybood wuxuu ku yidhi sheekhu halkan wuxuu rabaa inuu ka qaybiyo nijaasadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood mukhafafatun nijaase la fududeeyey wa muqalladatun nijaase la adkeeyey wa mutawasidatun nijaase dhexdhexaad ah saddexdaasay nijaasada u qaybsamay nijaase la fududeeyey oo sharcigu u fududeeyey nijaase la adkeeyey oo qaabka loo dhaqayo habka loo dhaqayo sharcigu uu adkeeyey saddexdaas iyo mid dhexdhexaad ah falmukhafafatu nijaasadii la fududeeyey bowlu dakari waa wiilka kaadidiisii alladii wiilkaasoo lam yabluq aan gaarin xawlayni laba sano aan gaarin wiilka yarka ah oon laba sano gaarin kaadidiisii nijaasadiisa waxaa la yidhaha waa nijaas horta nijaas wey laakiin nijaasada waxay la yidhaha waa nooca mukhafafada nijaaso la fududeeyey weeye habka yacni loo dhaqayo waa hab aada sharcigu u fududeeyey waxaa kaloo shardi ah walam yatanaawal aan cunin ghidaa'an wax quuda quudkaas oo hayra labani caano kayrkooda caano maahane wax kale waa inuusan isticmaalin carruurka haddii caano maahana wax kale hadduu isticmaalo maalan raashinkii uu gaaro in afka loo gelgeliyo raashina afka loo gelgeliyey raashinkaasuu quudaystaa dadka waaweyn uu la mid yahay dadka waaweyn ayuu markaa la mid yahay sida dadka waaweyn kaadidiisa loo dhaqo ayaa loo dhaqi markaas waxaase laga soo reebi masalada taxniiga iyo daawaha waxyaalahaasoo dhan waa laga soo reebi taxniiga taxniiga waxaa weeye ilmuhu markay dhashaan waxaa sunnaha qof wanaagsan oo saalix oo ahlu khayra inuu timir u calaliyo oo afka ugu tiro timirtaa markuu dhashay afka loogu tirayey dhib ma lahan oo kaadidii mar walbaba u bedeli mayso kaadidii dadka waaweyn oo kale kama dhigayso taxniigaas waxaa kaloo la mid noqonaya daawooyinka la siinayo sharoobada iyo kaniiniyaalka la siinayo iyaguna dhib ma lahanoo yacni la dhihi maayo qof weynuu noqdo cuntuu cunay ma la dhahayo nijaasadiis waa mukhafafo wayadhuru waxaa daahir noqonaya maxalluhaa maxallulmukhafafa nijaasadaa la fududeeyey booskeedii waa carruurka yarkaa kaadidiisa oo wiilkaa shuruudda ay yeesho laba sana aan gaarin waxaan caano ahaynna aan cabin oon isticmaalin nijaasada maxalkeedu wuxuu daahir ku noqon karaa birashilmaa biyo ku rushayntooda calayhi cala almaxalli maxalka dushiisa biyo lagu rusheeyo maratan lagu rusheeyo markaasoo waaxida ee keligiis xataa yacumma almaa biyuhu ilaa uu kala gaaro hu maxalka uu kala gaaro maxalkii nijaasada horta biyaha waa inaad kala gaarsiiso markaad ku rushaynayso haddii kaadidii meeshii ay gaartay aad ka soo laabato rushayntii markaad marada rushaynaysay carruurka uu kaaga kaadiyey kaadidii meel ka mida meelna waad rushaysay meelna wayba muuqataa rushayskii ma gaarin weli waa nijaas maradii waxaa la doonay maxalka dhan inuu kala gaaro waa shardi waxaa kaloo shardi ah bishardi wuxuu ku daahir noqdaa maxalku an tazuula caynulbawli kaadida caynteedu waa inay suusho qabla rashi rushaynta ka hor kaadida caynteedii waa inay suusho intaan la rushayn oo maalan kaadida caynteeda maxaa loola jeedaa ay owsaafuhu yaa loola jeedaa kaadida tilmaamaheeda tilmaamuhu maxay tahay min araa'ixa urkii hadday ur lahayd waa inaysan ur lahayn oo ur meeshii uusan jirinin raa'ixadii waa inay marka hore ay suusho waadacmi dhadhankii wallowni midabkii de midab meesha ku yeelanaysay waxaasi waa inay meesha ay ka zuulaan laakiin haddaad biyihii ku rushayso kaadidiin markii maradii sidaa loo uriyo urkii weli la dareemayo maxalku ma daahir noqonayo maxalku ma daahir noqonayo waalmuqalladatu nijaasada la adkeeyey nijaasatu اlkalbi wاlkhinsiir nijaasada eyga iyo doofaarka waxaanu soo qaadanay nijaasada sida loo dhaqayo mukhafafada halkan waxaan ka qaadanaynaa nijaasada la yidhaaho muqalladada sida loo mayro iyo waxay tahay nijaasada muqalladada la yidhaho nijaasada eyga iyo doofaarka wاlmutawalidi wa nijaasatu اlmutawalidi minhumaa labadooda midkii ka dhashay eyga iyo doofaarkii wixii ka dhashay nijaasadoodii aw min axadihimaa ama labadooda mid ka mida ka dhashay kaas nijaasadoodan waxaa la yidhaha nijaasa muqallada waa eygai doofaarka ama labadooda wixii ka dhashay ama mid ka mid a ka dhashay waa nijaaso adag oo la adkeeyey in la adkeeyena waxaa dareemaya sida sharcigu uu yidhi ha loo mayro walaa yadhuru maxalluhaa maxallu tilka nijaasati almuqallada nijaasada la adkeeyey maxalkeedu ma daahir noqonayo xataa yaksila ilaa qofku uu ka dhaqo sabca maraatin toddoba goor toddoba goor hala mayruu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam markuu eyga ka hadlayo nijaasadiisa nijaasadu marka hadday muqallada tahay nijaasatu lkalbi waalkhinsiir in toddoba goor la mayro waajib ixdaahunna toddobadaas mid ka midana makhluudatun waxaa lagu qasaa bituraabi carro turaabkaasoo addahuuri ee daahir ah toddobada goor mar mid ka midana waxaa waajib noqonaya in carro lagu qaso waajib waa siduu jideeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaad tidhaaho carradii waxaan ku beddelanaa saabuun oo toddobadii goor meeshii carrada booskeedii carradii nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam booskeedii oomaan ku beddelan ama saabuunaan ku beddelan aad tidhaaho ma ansaxayso liannahu nasku wuxuu sheegay carro carru sheegay nas marka lagama bedelayo khusuusiyaa ku jirta carradaas macno ku khaasa carrada ayaa jirta oon laga helaynin saabuuntii iyo oomadii aan laga helayn sidaas awgeed laguma bedel qaadan karo wax kale carradu waa waajib waajib walaa yuktafaa laguma kaaftoomo bisabcati toddobada goor ilaa in zaalat caynu najaasati najaasta caynteedu inay suusho maahane bilmarati markii ay ku suusho markaasoo al-uulaa ee ugu horreysay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala toddobadan marka lagu kaaftoomayo waxaa shardiga nijaasada caynteedii inay horta marka hore ku suushay cayntii nijaasta haddii nijaasadii markii ugu horreysaba aysan ku suulin caynteedii oo maalan dhadhankeedii iyo urkeedii nijaasada wixii oo dhan ay baaqi yihiin urkii iyo dhadhankii iyo wixii oo dhan hadday ku zuulaan shan goor ka bacdi marka shan goor dhaqday ka bacdiya maalan urkii zuulay fa kulluhaa fa kulluhaa tucaddu maratan waaxida shantaas goor maxaan ka xisaabaynaa hal mar leanno shan goor markaad ku celcelisay biyihii markaas ka bacdiya urkii nijaasada iyo dhadhankii iyo midabkii markaasuu zuulay markaad shan goor mayrtay ka bacdi meeqaan ka xisaabaynaa shantaa goor hal mar hal mar markaa kabacdiyaa lix gooraa kuusii dhimay lix goor wuxuu ku yidhi sheekhu walaa yuktafaa bisabcati toddobada goor laguma kaaftoomo ilaa in zaalat caynu najaasati najaasada caynteedu markay suusho ma ahane bilmarati aluulaa marka ugu horraysa markay ku suusho markaasaa toddobada lagu kaaftoomi karaa fa in zaalad najaasadii hadday suusho waa caynu nijaasa najaasada caynteedii hadday suusho bigayri اluulaa markii hore kayrkeed hadday ku suusho oo hal mar aysan ku suulin oo markii shanaad markii lixaad ayaa cayntii nijaasadii ku suushay fa jamiicu alghasalaat dhaqidiyaalka dhammaantood dhaqidiyaalkaasoo assaabiqati soo hormaray calaa zawaadihaa zawaadi cayni najaasa najaasada caynteeda suuliddeeda wixii dhaqidahoo ka soo hormaray oo dhan yuxsabu jamiicu alghasalaatkaas waxaa loo xisaabay maratan waaxida hal maraa lagu xisaabay yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay nijaasadu haddaysan ku suulin markii hore waxay ku suushay maalan bacda khamsi khasalaad shan goor markaad dhaqday ayaa cayntii nijaasada suushay shantaas maxaan ka xisaabaynaa hal mar lixa noo dhiman marka lixa noo dhiman saasuu ula jeeda wayajibu waxaa waajibaya bacdahaa bacda isaalati cayni nijaasa nijaastii caynteedii markii la zuuliyey ka bacdi dhaqidyaalkaas oo lagu zuuliyey ka bacdi waxaa waajibaya tamaamu sabcati toddobadii dhammaystirkeedii aa lagaa rabaa marka maalan shan goor ayaa cayntii nijaasada ku suushay hal maraa shantaas laga xisaabay neeqaa kuu dhiman toddobadii dhammaystirkeedii lixaa kuu dhiman lixdaasaa lagaa rabaa marka wayajib waxaa waajibaya bacdahaa bacda isaalati cayni najaasa caynta najaasada markii la suuliyey ka bacdi waxaa waajibay tamaamu sabcati toddobadii dhammaystirkiisii ayaa waajibay walmutawasida walmutawasidatu tii dhexdhexaadka ahayd najaasadii dhexdhexaadka ahayd marka waxaa kale jira caynu najaasa iyo awsaafu najaasa hadda kitaabku wuxuu ka hadlayo waa nijaasada caynteedi waa aragtideedi maalan haddii saxaradii ay ahayd ama dhareerkii eyga uu ahaa ama kaadidiisii uu ahaa waxa sheekhu uu ka hadlayo waa aragtidii nijaasada aragtidii nijaasada haddaad shan goor ku suuliso hal maraa laga xisaaba hal mar ayaa laga xisaabay ama awsaafu nijaasa waxaa la yidhaha nijaasta wasfigeedii nijaasta sifadeedu waa urkii iyo dhadhankii iyo midabkiina waxaa la yidhaha tilmaamihii marka sharxu wuxuu ku leeyahay wa ama alwasfu tilmaamaha nijaasada falow lam yazuul hadduusan zuulin ilaa bisitti khasalaad tilmaamihii nijaasada waa dhadhankii iyo urkii waxaas haddaysan ku zuulin ilaa lix dhaqmo maahane lix dhaqmo maahane wax kale way ku zuuli waayeen xusibad waxaa loo xisaabi sittan lixaa loo xisaabay fayajibu bacdaha mara faqad hal mar bis ayaa markaas waajibay tin marka kitaabka matniga uu ka hadlayo waxaa weeye waa caynu nijaasa caynu nijaasa iyo wasfu nijaasa ayaa la kala qaaday caynu nijaasa maxay tahay waa nijaasada aragtideedii dhareerkii eyga oo halkan loo jeedayaa saxaradiisii ayaa almaradii ku taalla ta waa cayn cayntii marka saxaradii aragtideedii zuuli markaa zuuliso shan goor markay ku zuusho hal mar hal mar aad haysato ama haddii awsaaftii urkiyaa zuuli waaye urkii wuxuu ku zuulay lix goor tusaale ahaan ayuu ku zuulay lixda waa lagu xisaabay waa xagga awsaafta wayadhuru waxaa daahir noqonaya wاlmutawasidatu nijaastii dhexdhexaadka ahayd baqiyaةu najaasaati najaasaadka kale baaqigoodi wey waxaan ka soo hadalnay muqallado iyo mukhafafo mutawasido waxaa la yidhaha u kuleeyahay sheekhu kuwii aanu soo sheegnay wixii ka soo haray ayaa la yidhaha nijaasa mutawasida oo kuwaanu soo sheegnay maxay ahayd waa caruurkii wiilka ahaa kaadidiisii iyo waxaan ka soo hadalnay eygii iyo doofaarkii nijaasadoodii labadaas nijaaso wixii ka soo haray waxa nijaasaad adduunka yaalla maxaan leenahay waa mutawasida maalan matagii oo kale saxaradii oo kale kaadidii oo kale oo dadka waaweynaa waxaasoo dhan waxaan leenahay nijaasa mutawasida wayadhuru wuu daahir noqdaa maxaluhaa maxalu annijaasati almutawasida nijaasada dhexdhexaadka ah maxalkeedu wuxuu ku daahir noqdaa bijarayaani ilmaa'i biyaha ku dareerintiisii calayhi cala almaxali maxalka biyaha lagu dareeriyo maratan lagu dareeriyo markaasoo waaxidatan hal maraa ku filan nijaasadu hadday tahay nijaaso mutawasida oo eyo doofaar aysan ahayn tii carruurkana aysan ahayn hal maraa ku filan uun biyahaad ku shubto laakiin goorma halka mar markuu ku filan yahay in lam yakun linijaasati nijaasada jirmun nijaasada haddii aysan u ahaanin jirmun jirmigu wuxuu ula jeedaa bimacnaa caynun wax ishu ay qabanayso la arkayo nijaasada haddaysan lahayn walaa dacmun dhadhanna aysan lahayn walaa lownun midabna aysan ahayn walaa raa'ixatun urna aysan lahayn wax indhuhu qabanayaan meeshii kuma hayno wax soo urayana ma hayno wax dhadhamaya ma hayno dee wax iska eber hadday tahayo meeshii waa nijaasisan tahay uun layska niyeysan yahay laakiin waxaan arkayno wax soo uraya aysan jirin hal maraad biyaha ku shubi bis waana daahir mar kale waxba ha u celi mar haddaysan yacni wax wasfiya lahayn caynna aysan lahayn biyahaad isaga shubi hal mar bis saasay ku daahir noqon kartaa fain kaana lahaa nijaasadii shay-un hadduu ahaado shaygaasoo min haadihi tan ka mida taasoo al awsaafi ee tilmaamaha ah tilmaamahan aanu soo sheegnay mid ka mid aha nijaasadii leeda oo maxay tahay oo min allown waalraa'ixa waاطacm midabay leedahay uray leedahay dhadhanay leedahay haddii nijaasadii sida ay tahay falaa yadhuru maxaluhaa nijaasada maxalkeedii daahir noqon mayo xataa yazuula dalika alwasfu xataa yazuula dalik kaas ilaa uu ka zuulo kaasoo alwasfu ee tilmaanta ah ilaa aad ka zuuliso urkii iyo midabkii iyo dhadhankii ma daahir noqonayso haddii saddexdaasi meesha ay ku yaallaan saddexdoodii ilaa ay ka daahir noqdaan ay ka baaba'aan maxalkii daahir noqon maayo haddii ay baabi'i waayaan saddexdoodiina oo maalan midabkii meeshii dhiig oo kale maradii way caddahay tusaale ahaan dhiigaa kaaga hallaabay maradii caddayd midabkii guduudkiyaa laga baabi'in waayo si kasta inta la yeelo see la yeeli markaas wa yucfaa waxaa layska cafiyaa cani lowni midabka waxdahu munfaridan keligiis xaalow midabkii bisaa meeshii baaqi ku noqday laakiin urkii wuu ka baaba'ay labadooda hadday isla haraan midabkii iyo urkii lama cafinayo laakiin midabkii keligiis waaya waxaa laga hadlaya midabkii keligiisaa la fujin waayo waa la cafinayo wmaa jacala calaykum fi اdiini min xaraj ilahay wuxuu yidhi diinta dhib ilaahay idinkagama yeelin haddaad dadaasho oo wixii aad fujin weyso waa lagu cafiyey midabkii wa cani riixina waa la cafinaa urkiina waa la cafin waxdahu asagana munfaridan labadooda hadday baaqi yihiin labadoodaba laisla cafin maayo laakiin mid mid haa waa la cafin midabkii keligiisaa maradii ku haray intii kale waad ka waad ka goysa waa la cafin urkiyaa meeshii ku haray waad dadaashay waad goyn weysay urkii waa la cafin isagaa urkii keligii goormo marka la cafinayo idaa casura hadduu cuslaado zawaaluhu zawaalu kullin mid walba zuulintiisii min allowni waariix midabkii iyo urkii si kastoo loo dadaalo bian laa yazuula waa ku zuuli waaye bilxati xoqid aw ilqarsi ama rugid waad xogtay waad rugtay ثaلaaثa maraatin saddex gooraad xogtay waad rugtay waa la zuulin waaye lilmashaqa meeshii dhibaataa taalla marka waa la cafina waa la cafin wey marka walow tawaqafa النijaasaةu najaasadii haddii ay ku xihan tahay ku taagnaato najaasadii haddii ay ku taagnaato ku xihan tahay calىa saabuunin bimacnaa najaasada suulinteedii aa loola jeedaa walow tawaqafa najaasa bimacnaa isaalatu najaasa najaasada suulinteedii hadday ku xihan tahay calىa saabuunin in saabuun aad adeegsato si kale najaasadii waad u zuulin weyday midabkeedii urkii waad zuulin weysay saabuun inaad adeegsato maahan aw gayrihi gayri saabuun ama saabuun kayrkii inaad adeegsato maahane si kale way ku zuuli weyse wajaba isticmaaluhu isticmaalu saabuun saabuunka adeegsigiisu markaas waa waajib inaad isticmaasho oo saabuun aad adeegsato waajibay kugu tahay si kasta intaad yeeshay midabkii dhiigga waad goyn weyse ilaa inaad saabuun adeegsato maahan saabuuntii maristii inaad adeegsato mooye si kale wixii waad ku zuulin weysay midabka waa waajibay kugu taha markaa hadaadba heli kartid saabuuntii inaad adeegsato waajibu allah subxaanaه wa tacaala